bsm اllahi الرحman الرaحيim alxamdu لlah rb العaalamiin والصlaaةu والsلاam عlى rasuuli الlah slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وsلم اllahuma وfiqna min اlأqwali واlأعmaal lma تxibh وtarضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa suuraة الnisaa awalkeeda suuraة الnisaa waa madaniya aayaadkeeduna waa boqol toddobaatan iyo lix kelimaadkeeduna waa saddex kun afartan iyo shan xuruufteeduna waa lix iyo toban kun iyo soddon xaraf waxaa loogu magacaabay suurat nnisaa waa likasrati maa warada fiiha min axkaami nnisaa waxa fara badan axkaamta dumarka la xidhiidha ee suuraddan dhexdeeda lagu xusay waxaa caddaynaysa inay madani tahay hadihi suura xadiidkii bukhaari ku sugnaa xadiidu caaisha inay tidhi maa nazalat suurat nnisaa ilaa wa ana cinda rasuuli illaah suuratu nnisaa may soo degin ilaa anigoo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam agtiisa ku sugan oo uu ila aqalgalay mooye waqad bana anabiyu sala allahu calayhi wasalama bicaaishata fi lmadiina fii shawaal min asana aluulaa lilhijra nebiguna sala allahu calayhi wasalam caaisho wuxuu la aqalgalay bishii shawaal sanadkii koobaad ee hijrada madiine ayaanu kula aqalgalay bismi illaahi araxmaani araxiim allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi yaa ayuha nnaasu itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsi waaxida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الله وحوري سبحانه يا أيها الناس ضدك يوم itaquu ka cabsada rabbakum rabbigiin ka baqa alladii rabbigaasoo khalaqakum idin abuuray min nafsin nafna idinka abuuray naftaasoo waaxidatin keli ah naf keliya idinka abuuray waa aadam calayhi salaam oo khalaqa ka abuuray minhaa naftii keli ahaydna ka abuuray zawjahaa lamaanaheedii waa xawaa oo wabatha ka firdhiyey minhumaa labadoodana ka firdhiyey oo ka abuuray waa aadam iyo xawaa-e rijaalan rag ka firdhiyey oo ka faafiyey xaggooda raggaasoo kahiiraa fara badan iyo wa nisaa-an haween oo kahiira usoo qadar iyaguna fara badan wattaqu llah ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqa alladii allahaasoo tasaa'aluuna aada wax isku weydiisanaysaan bihi isaga allaha aada wax isku su-aalaysaan ka baqa oo dee ruuxu waxa uu odhanaya as'aluka billaah allaan kugu weydiistay waalarxaama ay wattaqu larxaam qaraabadana ka baqa min an taqtacuuha inaad jartaan ka baqa oo hagoynina wal arxaama haddii la nasbiyo ficilkaa wataquu usoo qadar oo qaraabadana ka baqa inaad jartaan oo macnaha jarina qirada kale haddii miimka la hoos dhaboo la kasriyo wal arxaami waxaa lagu cadfayaa bihida oo markaa macnuhu waxa uu noqonayaa wattaqu llah ilaahay ka cabsada alladii allahaasoo tasaa'aluuna aada wax isku weydiisanaysaan bihi ilaahay iyo wal arxaami arxaamta aada wax isku weydiisanaysaan ka baqa oo yacni waxa weeyaan dee arxaamta iyo qaraabadana waxbay isku weydiisan jireen oo as'aluka biraxim xigtadaynu nahaan kugu weydiistay ayay odhan jireen allah waxa u ihi ina allaha alle kaana waxa uu ahaaday calaykum korkiina raqiiba ina allaha alle kaana waxa uu ahaaday calaykum korkiina raqiiban kii ilaalinaya ay xaafidan calaykum waaatu lyataama amwaalahum alla waxau ihi waaatuu siiya alyataama agoontii siiya amwaalahum xoolahooda siiya dee waa markay qaan gaadhaan ee rushdi laga dareemo yacni shuruudda lagu siinayo xagga dambey inoogu imanaysaa oo dee layska siin maayo sabigii aan tala iyo tasarufba lahayn allah waxau ihi waaatuu siiya alyataamaa agoontii siiya amwaalahum xoolahoodii siiya oo walaa tatabadaluu ha ku bedelanina alkhabiisa kii xumaa ee xoolihiina ka mid ahaa ha ku bedelanina biayibi kii wanaagsanaa ee xoolahooda ahaa oo macnaha kii xumaa intaad xeradooda geliso kii wanaagsanaa ha kala soo bixin oo kaaga xun ha ku doorsan oo ha ku bedelan kooda wanaagsan walaa ta'kuluu ha cunina amwaalahum agoonta xoolahooda ha cunina ilaa amwaalikum maca amwaalikum xoolihiina la jirkooda ha cunina oo macnaha dee xoolihiinnii iyo xoolihii agoonta intaa isku dartaan ha wada cunina intaa isdhexgelisaan marka waa ilaada bimacnaa maca marka laga dhigo ama walaa taakuluu ha cunina amwaalahum agoonta xoolahoodii ha cunina ilaa amwaalikum ay madmuumatan ilaa amwaalikum iyadoo xoolahoodu ay yihiin kuwo loo geynayo lagu darayo kuwiina oo ha isla cunina alla waxau ihi innahu cuniddaa xoolaha agoonta la cunayaa kaana waxau ahaaday xuuban dembi dembigaasoo kabiiran weyn dembi weyn buu ahaaday wa in khiftum haddii aad ka cabsootaan oo ka baqdaan allaa tuqsituu inaydaanu cadaalad falayn fi lyataama haweenkii agoonta ahaa ay fi yataama nisaa yacni haweenkii agoonta ahaa inaad guursataan ood u cadaalad fali weydaan haddaa ka baqanaysaan fankixuu guursada maa shay guursada kaasoo taaba idiin wanaagsanaaday huwa maagu lakum idinka idiin wanaagsanaaday oo min annisaa'i haweenkii ka mid ah haddaa ka baqataan agoontii inaad ku gaboodfashaan oo xaqooda ka gaabisaan dee iyaga iska daaya oo waxaa guursataan haweenka kale wixii idinka hagaagee idiin qalma mathnaa maada ka xaale oo yacni kaa idiin wanaagsanaaday ee dumarka ihi mathnaa xaal uu yahay labalaba wa thulaatha iyo xaal uu yahay saddex saddex iyo wa rubaaca xaal uu yahay afar afar macnaha ilaa aad ka soo gaadhaysaan dee afar oo xadka ugu sarraysa ah ama mathnaa waxaad ka xaalaysaa min annisaa oo waxaad guursataan maa taaba lakum min annisaa haweenka wixii idinka hagaaga ka guursada mathnaa xaal ay yihiin haweenkii labalaba wa thulaatha xaal ay yihiin saddex saddex wa rubaaca xaal ay yihiin afar afar ama mathnaada waxaad ka beddeshaa maada oo fankixuu guursada maa taaba lakum wixii idin hagaaga oo min annisaa haweenka xaggooda ka mid ah mathnaa guursada oo maa taabada ka bedel markaa maada mathnaa labalaba ka guursada iyo wa thulaatha saddex saddex iyo wa rubaaca afar afar haddaba fa in khiftum haddii aad ka baqataan anlaa tacdiluu inaydaan cadaalad falin fa waaxidatan ay fankixuu guursada dee waaxidatan mid mid qura guursada aw maa malakat aw iqtasiruu usoo qadar ama ku gaabsada calaa maa malakad waxay hantiday aymaanukum midigyadiinnu ama midigyadiinnu waxay mulkiday ku gaabsada oo addoommadii iskaga tamatuca oo dumarkan kale iska daaya eydaan xaqooda ka soo baxay oo dee addoommadu aw maa malakat aymaanukum waa addoommadii waa kuwii la addoonsanaye dee dagaalka gaaladiiyo jihaadka lagu soo qabsaday marka aw maa malakat aymaanukum addoommadu dee way ka xaqoodu xaqa xaraa'irta wuu ka hooseeyaa dee isku xuquuq ma aha sidaasaa loo leeyahay haddaad ka baqdaan inaad cadaalad fali weydaan addoommadaa iskaga gaabsada allah waxau ihi daalik madkuurkaa lasoo sheegay horeynuu soo marray oo daalika ismu ishaaruhu madkuur ahaan buu marjica hore ugu noqdaa oo marjicaasina mufrad buu noqon karaa musanuu noqon karaa majmuuc buu noqon karaa laakiin waxay u banaanaatay isagoo mufrada inuu wax fara badan haddana u noqdo waxaa loogu celinayaa bimacna almadkuur kaa la soo sheegay oo intuu doono noqon kara marka iminka madkuurku waa saddex shay nikaaxul arbac afar in la guursado aw nikaaxul waaxida ama mid qura in la guursado aw aliqtisaaru cala alama ama addoonta in lagu gaabsado saddexdaa shay baa la soo sheegay markaa saddexdaba waa u noqonayaa oo daalika arrinkaa la soo sheegay ee ah ama inaa afar guursataan haddaad ka soo bixi kartaan ama mid qura ku gaabsataan haddaad gaboodfal ka baqdaan ama addoommada aad ku gaabsataan arrinkaasi adnaa isagaa ugu dhowaansha badan anlaa tacuuluu inaydaan dulmi falin dulmi inaad ka badbaadaan waxa idinku dhow inaad sidaa yeeshaan oo sidee idinku dhowdahay cadamu dulm macnaha ruux walba dee wixii ku habboon inuu yeelo ilan bal linsaanu calaa nafsihi basiira kii afar ka soo bixi kara kii mid quruun hayn kara kii addoon un ku gaabsan kara nin walba waa bixasabih iyo awooddiisa alla waxau ihi wa aatu nisaa haweenkii siiya saduqaatihinna meheradoodii siiya nixlatan siin waa masdarun min gayri lafdihi bimacnaa caiya ama meher meheradooda siiya nixlatan xaala kownikum naaxiliin xaal aad tihiin kuwa siinaya ama meheradooda siiya nixlatan xaala kownihaa manxuulatan xaal ay yihiin saduqaadkaasi kuwa la siinayo oo ismi faacil ama ismi mafcuul ama masder min gayri lafdihi saddexda midkii aad ku macnaysaaba waxa weeyaan waa jaa-is allah waxau ihi fain tibna hadday idiin haneeyaan lakum idinka haweenkii can shayin shay hadday idiin haneeyaan shaygaasoo minhu meherkii ka mid ah nafsan min jihati nafsi xagga naf ahaan waa tamyiiz yacni naf ahaan hadday idinku haneeyaan oo fa in taabat anfusuhunna bay ahayd waa tamyiizun muxawalun can ilfaacil faacil baa laga soo wareejiyey tamyiizka nafsan oo fa in taabat anfusuhunna haddii naftoodu ay ku hagaagto oo ay idiin haneeyaan bay ahayd fakuluuhu meherkii cuna hanii'an xaal uu yahay mid wanaagsan oo xalaala oo hanii'an ay tayiban ayuu jalaaludiin asuyuuti odhanaya marka isagoo wanaagsan oo xalaal idiin ah cuna marii'an xaal uu yahay mid hunguri mar leh oo cidhibtiisa dambana dhibaato iyo cuquubo dambe aanay lahayn cuna haadihi alaayaat ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay arrimo muhiim ah horta aayaddan ugu horeysa suuratu nisaa aayaddaas iyo aayadda suuratu aali cimraan aynu ku soo maray ee yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun iyo aayadda suuratu laxzaab inoogu iman doonta in sha allah haddii rabbi ina gaadhsiiyo yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waquluu qowla sadiida yuslix lakum acmaalakum wayaqfir lakum dunuubakum waman yutic illaha warasuulahu faqad faaza fawza cadiima saddexdaa aayadood nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku furfuran jiray khuabkiisa oo khudbatulxaajada marka muraad la leeyahay ama la khudbaynayo ama la muxaadaraynayo ama arrin kale iyo muraad kale la leeyahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam saddexdaa aayadood ayaa uu ku furfuran jiray arrimihiisa marka waa sunna in lagu furfurto oo khudbatulxaajada aayaadkaa loogu horreysiiyo waxaa kaloo aayaadkan ku sugan waxdat asli اlinsaani wa raabitat raxim kelinimada asalka insaanku ka soo jeedo meel qura inuu ka soo jeedo iyo xidhiidhka raximka iyo qaraabada oo ilaahay waxa uu tilmaamay aadamuhu meel keliya inuu ka soo wada jeedo yaa ayuha الnaasu اtaquu rabakm اladii khalaqakum min nafsi waaxida wa khalaqa minha zawjaha abukum aadam wa umakum xawa dee waxaad ka soo wada jeedaanuun aabbihiin aadam iyo hooyadiin xawaa marka asalka aadamuhu waa mid waxay isugu faanaan iyo waxay isdheer yihiin midna ma jiro waxaa kaloo ku sugan aayadda raabitat raxim xidhiidhka qaraabada in la ilaaliyo wtaqu llaha aladii tasaaluuna bihi wlaraam ay wataqu laraam waxaa kaloo aayaadkan ku sugan bayaanu axkaami lyataama walxadaru min dulmihim waxaa laynoo caddeeyey agoontu axkaamta ay leedahay wax ka mid ah waxaana laynooga digay in la dulmo wa aatu lyataama amwaalahum walaa tatabadalu lkhabiia bاطayib walaa taakuluu amwaalahum ilaa amwaalikum inahu kaana xuuba kabiira wain khiftum anlaa tubsituu fi lyataama waxay jaahiliyadii hore ahaan jireen haweenka agoonta ah ayaa waxay u guursan jireen ama quruxdooda ama maalkooda markaasaa ay aanay danayn jirin oo ay dayici jireen waayo dee cid ragoo nool oo xaqooda uga qaadasoo ka qabanasaana may jirin markaa dumarka agoonta ah way iska guursan jireen iyagoo ku tacdiyo ku gaboodfalaya marka arrinta noocaasaa loo diido waxaa la yidhi wain khiftum anlaa tuqsiduu fi lyataama fankixuu maa taaba lakum min annisaa haddaa ka baqdaan inaad ku xadgudubtaan agoontii oo u cadaalad fali weydaan dee iyaga iska daaya oo haweenka kala guursada waxaa kaloo aayaadkan ku sugan mashruuciyatu tacadudi الزawjaat ilaa arbac wadalika liman ya'manu اljawra wayalzamu اlcadla inay mashruuc tahay oo shay sunno ah oo laynagu booriye ay tahay raggu inay haween badan guursadaan ilaa afar laakiin arrintaas waxay mashruuc u tahoo lagu booriyo oo lagu dhiirigeliyo munaasab u tahay ruuxa ka aaminka ah dulmiga ee cadaaladda laasimaya waayo alla waxau ihi subxaanah markii tacadudka uu sheegay fa in khiftum anlaa tacdiluu fawaaxidatan dee ragguna isku mid ma aha nin baa qaybsami kara oo afar u qaybsami kara oo reerkii waxa weeyaan dar yeeli kara midna waxa weeyaan midh ma dhaafi karo dee markaa bal ilinsaanu calaa nafsihi basiira haddii aad qaybsami kartana tacadud samee haddii aanad qaybsami karinna adna ha iskalifin reerkaagana ha dayicin oo dee waxaa jira rag fara badan oo mar alle marka ay tacadudka ku dhacaan dee khalal uu reerkii ku dhacayo oo laga yaabo reerkii waaweynaa iyo awlaaddii iyo wixiiba inay meesha ka baxaan markaa raggaasoo kale waxaan kula talinaya haddaad garanayso dee reerkaagii hore inuu baaba-ayo oo awlaaddaadii dayacmayso oo tii dambe unaad iska gara fadhiisanayso xaalku hadduu sidaa yahay taada hore iska hayso waayo xertaa odhan jirtay fadxe fadxe uga guur faa-ida kuma xasisho dee haddaad reerkaagii horeba haysan weyda maka dambe wax kuu keeni marka calaa kullin dee nin walba naftiisa isagaa og ninkii hayn karayo una waa sunne kii aan karaynoona ilaahay kuma kalifin dee waajib kuguma aha marka fa in khiftum fawaaxidatan waayo xaqiiqatan imika waxaa dhacda ninkii isagoo dee reer badan oo barakaysan ah oo maasha allah nimcaysan ayuu min yaraynaya si tartiiba unbaa reerkii weynaa khadka uga baxaya de markaa muxuu soo kordhiyey toban caruuraa dayacmee marka calaa kullin qofku waa inuu xilkii isku hayn karo oo mas-uuliyaddii uu xambaari karo haddii aanuu isku hayn karin ammaankiisa iyo nabadgelyadiisa ha isaga jiro reerkiisa ha dhaqdo aayaadka markaa tacadudkaas ayaa ilaahay inoogu tilmaamay waxaa kaloo aayaadkan ku sugan wujuubu mahri الnisaa wa xurmatu aklihi bigayri طiibi nafsi minhuna inay waajib tahay haweenka meherkoodii in la siiyo iyo inay xaaraan tahay meherkaa in laga cuno iyagoo u haneeyo oo niyad wanaag ku siiya mooyaane oo meherka dee zawjkiina uma bannaano inuu ka qaato waalidkiina uma bannaano inay ka qaataan gabadha ayaa gaar ahaan xaq ugu leh iyadu hadday u hanayso dee xalaal buu u yahay haddaanayse u hanayn cidna uma bannaano inay ka cunto alla waxa uhi yaa ayuha nnaas dadkiiow itaquu ka cabsada rabbakum rabbigiinka baqa alladii rabbigaasoo khalaqakum idin abuuray oo min nafsin naf idinka abuuray naftaasoo waaxidatin keli ah waa aadam oo wa khalaqa ka abuuray minhaa naftii keli ahaydna zawjahaa lamaanaheedii ka abuuray waa xawaa oo feedhii aadam laga khalqay oo wabatha ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ka firdhiyey oo ka faafiyey minhumaa labadoodii aadam iyo xawaa rijaalan rag ayaa uu ka faafiyey oo uu ka firdhiyey raggaasoo kaiiran fara badan iyo wa nisaa'an haween badan ayaa uu ka faafiyey waataquu llah ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqa alladii allahaasoo tasaa'aluuna aada wax isku weydiisanaysaan bihi allah walarxaama wattaqu larxaama qaraabadiina ka baqa ay min an taqtacuuha inaad jartaan ka baqa oo warhagoynina qaraabada ina allaha alle kaana waxa uu ahaaday calaykum korkiina raqiibaa kii ilaalinaya wa aatuu siiya alyataamaa agoontii siiya amwaalahum xoolahoodii siiya waa markay gaadhaan ee ay maamulan karaan way noo imanaysaa walaa tatabadaluu ha ku bedelanina alkhabiisa kii xumaa ee xoolihiinna ka mid ahaa biayibi kii wanaagsanaa ee xoolaha agoonta ka mid ahaa ha ku bedelanina oo ka xun iyaga ha siinina ka wanaagsanna idinku ha qaadanina walaa taakuluu ha cunina amwaalahum xoolahooda ha cunina ilaa amwaalikum maca amwaalikum xoolihiinna la jirkooda ha ku cunina oo intaa isku dhex dartaan ha isku cunina dee labadiiba kii niyo kii agoonta idinkoon kala maray innahu arrinkaasi ay aklu amwaali lyataama xoolaha agoonta oo la cunaa kaana waxau ahaaday xuuban dembi dembigaasoo kabiiran weyn wa in khiftum haddii aad ka baqataan allaa tuqsituu inaydaanu cadaalad falayn filyataamaa haweenkii agoonta ahaa haddaad ka baqdaan inaydaanu cadaalad falayn fankixuu dee guursada iyaga iska daaya oo fankixuu guursada maa taaba wixii idin wanaagsanaada lakum idinka min annisaa'i haweenka xaggooda wixii idinka wanaagsanaada ka guursada mathnaa xaal uu yahay labalaba kaa macnaha idin wanaagsanaadee xagga dumarka ihi wa hulaatha iyo saddex saddex xaal uu yahay iyo wa rubaaca xaal uu yahay afar afar guursada fain khiftum haddii aad ka baqataan anlaa tacdiluu inaydaan cadaalad falayn haddaad ka baqdaanna fawaaxidatan ay fankixuu guursada waaxidatan mid qudha guursada haddaad ka baqdaan inaydaan cadaalad falayn oo dulmi aad ku dhacaysaan mid keliya ku gaabsada oo guursada aw maa malakat aymaanukum aw iqtasiruu ama ku gaabsada calaa maa malakad waxay hantiday aymaanukum midigyadiinu oo addoommadii ah dumarkii addoommada ahaa iskaga gaabsada alla waxau ihi daalik madkuurkaa lasoo sheegay oo ah inaad ama afar guursataan ama mid qura ku gaabsataan ama addoommada aad ku gaabsataan arrintaa lasoo sheegay in nin walba wixii u habboon u yeelaa adnaa iyadaa ugu dhowaansha badan allaa tacuuluu inaydaan waxa weeyaan dulmi falin sidaasaa ugu dhow inaydaan dambaabin oo dulmi aydaan ku dhicin in nin walba dee xaaladiisa uu eego wa aatuu siiya annisaaa haweenkii siiya saduqaatihinna meheradoodii siiya nixlatan siin marka waa masdarun min hayri lafdihi waa masdar aan waxa weeyaan lafdigiisa ahayn oo ay caiyatan amaba waxaad tidhaha nixlatan xaala kawnikum naaxiliin xaal atihiin kuwa siinaya ama nixlatan xaala kawnihaa manxuula xaal ay meheradaasi yihiin kuwa la siinayo haddaba fa in tibna hadday idiin haneeyaan haweenkii lakum idinka oy idin siiyaan can shayin shay shaygaasoo minhu meherkii ka mida nafsan xagga nafta naf ahaanay idinku haneeyaan iyagoo ku degan oo naftoodu ay ku xasiloon tahay fakuluuhu cuna waxay idiin haneeyeen hanii'an xaal uu yahay ay tayiban mid wanaagsan oo xalaal idiin ah marii'an xaal uu yahay mid hunguri mar leh oo waxa weeyaan cidhibtiisa dambana aanay xumaan lahayn wanaag mooyaane cuna alla waxau ihi walaa tu'tu sufahaaa amwaalakum alatii jacala allahu lakum qiyaama warsuquuhum fiiha waksuuhum waquluu lahum qowla macruufa walaa tu'tuu ha siinina assufahaaa wax magaratadii kuwii maankoodiiyo maskaxdoodu aanay ku fillayn ha siinina amwaalakum xoolihiinna ha siinina allatii amwaashaasoo jacala allaahu alla uu idin yeelay lakum idinka idinka yeelay qiyaaman mid noloshiinu ku istaagayso oo yani qiyaaman waa qiwaamu lcaysh waa wixii macaashka iyo nolosha dadku ay ku istaagaysay ay ku qumaysay warsuquuhum ka arsaaqa agoontii fiihaa amwaashii ama xoolihii oo waksuuhum kana huwiya dhar oo ka arratira waquuluu waxaanaad ku tidhaahdaan lahum iyaga qowlan hadal hadalkaasoo macruufan wanaagsan wabtalul yataamaa agoontii imtixaamoo jiraba xataa idaa balagu nikaaxa markay guurkii gaadhaan ay qaangaadh noqdaan fa in aanastum haddii aad ku aragtaan minhum iyaga aad ka aragtaan rushdan hanoon ay dantoodiiyo maslaxadoodii garanayaan oy ku hanoonayaan haddaad ka aragtaan fadfacuu u dhiiba ilayhim iyaga amwaalahum xoolahoodii u dhiiboo gacanta ka geliya oo walaa ta'kuluuhaa amwaashoodaa ha cunina israafan ay musrifiina xaala atiin kuwa daadaadinaya oo si xad dhaafoo fara badan u cunaya wa bidaaran ay wa mubaadiriina xaala a tihiin kuwa kala degdegaya an yakbaruu inay weynaadaan oo ka gaadhsi aada isleedihiin intaanay idinku qaangaadhin maxayba kugu soo gaadhi ka dhammee sidaa ha yeelina waman kaana ruuxa ahaaday haniya mid hodan ah falyastacfif ha dhowrsoonaada isagu oo waxbayuu ka cunin waman kaana ruuxa ahaaday faqiiran caydhna falyakul ha ku cuno bilmacruufi si wanaagsan yacni sida curfiga iyo caadada la yaqaane ruuxa dee dantiisa iyo kifaayadiisa uun ku filan ha uga cuno wixii ku filan ee kifaayadiisa ah fa idaa dafactum markaad u dhiibaysaan ilayhim iyaga agoontii amwaalahum xoolahooda oo dafactumta waxaa looga jeedaa ay fa idaa aradtum an tadfacuu ilayhim ilan weli may dhicina markaad doontaan inaad u dhiibtaan hee fa ashhiduu ilan waad dhiibteen haddii la ydhaa maadi laga macneeyo dee ishhaadka iyo dafciga midkee horeeya ishhaadka waxa weeyaan waa waqta dafci marka la dhiibayo in markhaati la geliyo marka fa idaa dafactum ilayhim ay idaa aradtum an tadfacuu ilayhim marka aad doontaan xoolahoodii inaad u dhiibtaan amwaalahum xoolahoodii fa ashhiduu markhaati geliya calayhim iyaga agoontii yacni xoolaha aada gacanta ka gelinaysaan markhaati geliya oo markhaati u sameeya si aydaan berri isku qabsan oonay u odhan waxbaa naga maqan dimadiinnuna ay beri u noqoto wa kafaa billaah ilaahay ayaana ku filan xasiiban ay muxaasiban xaal uu yahay mid xisaabinaya dadka allah idinku filan ama wa kafaa billaah allah idinku filan xasiiban ay muxaasiban xagga mid idin xisaabiya allah idinku filan oo mansuubka kafaa ka dambeeya ama tamyiis baa laga dhigaa ama xaalo ila mafcuul ma qaadatee bilaahina badu faacilu kafaa ayay gashaayo waa faacilkii bilaahi haadihi aayaat waxaa ku sugan baab ka mida abwaabta fiqiga lagu daraaseeyo oo ah alxajru cala safiih in tasarufka iyo waxa weeyaan talada maalka iyo xoolaha taladooda laga xidho qofka maangaabka ah marka qofka waxaa looga xidhi karaa imaa lisiqarih yaraanta uu yaryahay waa looga xidhi karaa oo dee ilmaha sabigii caruurtii xoolihiisii uma tashan karo marka taladii waa laga xidhi karaa oo dee qofka mas-uulka ka ah u maamulaya waxaa kaloo qofka looga xidhi karaa tasarufka xoolaha likhifati alcaql caqli yaraan oo qof caqligiisii ku filan yahoo maamulan kara xoolihiisa ma aha waa laga xidhayaa tasarufka kuma tasarufi karo waxaa kaloo looga xidhi karaa dee waxa weeyaan cadamu rushdi oo qofkii inaanu ahayn qof masaalixdiisii iyo dantiisii ku hanooni kara oo ku hagaagi kara oo wax maamulan kara inaanu ahayn xajriga markaa waxaa soo gelaya iyaguna cid kasta oo xoolihii aan u tashan karayn dee taladii waa laga xidhayaa intuu doona ha leekaada ama sabi ha noqdo ama ciroole ha noqdo oo dee dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inuu yahay mactuuh ama majnuun majnuunkuna waa ka dee sida rasmigaaba u waalan oo dee waa loo maamulaya caqliba ma leh mactuuhuna qofka wax ka siihiin ee aan si rasmiyana u waalayn haddana maankiis iyo garashadiisu ay kala dhiman tahay marka qofkaasoo kale kii agoonka ahaayee yaraa dee waxa weeyaan tasarufkii waa laga xidhaya waa loo haynaya marka calaa kullin assufahaa waxa soo gelaya cid kastoon xoolaheeda maamulan karin in tasarufkii iyo taladii laga xidho ilaa intuu gaadhayo heer uu maamulan karo waxaa shardi looga dhigay agoonta in xoolahooda gacanta laga geliya laba shardi waa buluuqu nikaax wa xusuulu rushdi xataa idaa balaguu nikaax waa qaangaadhkii dee qaangaadhkuna astaamihii uu lahaa ruuxu waxa weeyaan dee in shan iyo tobankii sano u dhammaystiranto ama biyihii raganimada uu helo uu arko riyo iyo wax lamida uu hadduu riyoodo ku arko ama timihii hoose ay usoo baxaan waa calaamaadka buluuqa iyo qaangaadhka dumarku waxay la dheer yihiin dee caadadii oo haweeneydii caadadu hadday ka timaado dee waa calaamat lbuluuq marka calaa kullin shardiga koobaad waa buluuqu nikaax qaangaadh oo guurgalka waxaa looga jeedaa dee xilliga qofku uu qaangaadho ee uu guursan karo shardiga labaadna waa xusuulu rushdi oo haba qaangaadho laakiin waa inuu dantiisii ku hanooni karo wax maamulan karo oo haba qaangaadhe haddii weli rushdi aan lagu arag ilaa inta uu noqonayo qof rashiida oo ku hanooni kara dantiisa iyo masaalixdiisa loo dhiibi maayo waxaana la amray in la imtixaamo wabtalulyataama waxaa looga jeedaa ibtilaaga dee ruuxii marka la doonayo xoolihiisii in gacanta laga geliyo bal waa in la jaribo oo maxaa lagu jarribayaa xoolihii wax kamida inta loo dhiibo ayaa wax ku soo iibi ama wax kale ku samee la odhanaya wax yaroo kooban haddii la arko dee qof lexejeclo leh oo xoolihiisii maamulanaya oo wixii dhib iyo dheef ku dhacaysa kala dareemaya dee xoolihiisii gacantaa laga gelinaya ilan waa la imtixaamay imtixaankiina uu ka soo baxay haddiise lexejeclaba aanu lahay inuu maalin kaga soo baxayo wixii loo dhiibay weli waa loo haynaya ilaa inta caqli ku filan uu helaayo marka agoonta ayaa la xusay iyo sufahada laakiin waxaynu tilmaanay cid alla ciddii aan xoolaheeda maamulan karin ama da-yaraan ama caqli yaraan ama yacni waali iyo xanuun iyo wax lamida dee waa laga haynayaa oo loo fasixi maayo waxaa la yidhi walaa tu'tu sufahaa amwaalakum oo dadkii mas-uulka ka ahbaa xoolihii loo tiiriyey xoolihiinna ha u dhiibina maangaabka iyo waxmagaratada waxaa xoolihiinna loo yidhi loogu nisbeeyey liana almaala biaydiihi xoolihii iyagaa gacanta ku haya oo maamulaya markaa sidii waxay iyagu leeyihiin ayaa la yidhi amwaalakum mana laha ee waa xoolahay dadka u hayeen agoonta ama dadka yaryar ay u maamulayeen ay u waxa weeyaan u rogrogayeen ama amwaalakum waxaa loo yidhi lilintifaaci alcaam waayo xooluhu dadka wuu ka dhaxeeyaa oo nafcigiisu dadka wuu soo wada gaadhaya ciddii doontaa ha lahaato cid walba dee nafci baa ka soo gaadhaya waxaa la diiday xoolihii agoonta in la cuno oo walaa taakuluuha israafan wabidaaran an yakbaruu waxaa la yidhi ha cunina idinkoo daadaadinaya ama kala degdegaya da-dooda oo daadaadintuna waxa weeyaan dee xoolihii in la beytimaaliyo oo sidii la doono loogu loofaro waa israaf bidaarkuna waxa weeyi in la yidhaahdo intaanay qaangaadhin aanay ku soo gaadhin ka gaadhsiiyo oo kasii cun labadaba waa la diiday waxaase akligii ama cunidii agoonta laga soo reebay faqiirkii oo alla waxau ihi waman kaana haniyan falyastacfif waman kaana faqiiran falyakul bilmacruuf taa macnaheedu waxa weeye ninkii haniga ahaa ee xoolihii agoonta gacanta ku hayey isagu afkayuu saarin falyastacfif waayo ilaahay uma baahin waana xoolo agoomeed laakiin kii caydha ahaa ee xoolaha agoontana gacanta ugu hayey waxaa la yidhi falyakul bilmacruuf waxaa lagu fasiray ay qadra xaajatih sida curfiga iyo caadada lagu yaqaano isagoo kale wixii ku filan xaajadiisa ha ka qaato waa bilmacruuf oo dee yuu ku xadgudbin waxaa kaloo lagu fasiray yacni ha ka qaato ujratulmithli isagoo kale hawshaa qofka ka shaqaynaya la midkiihi wuxuu mushqaayad qaadan jiray ha ka qaato jamaahiir culamaa oo madhabulimaamu shaaficina uu ku jiro waxay qabaan ujratulmithliga iyo alaklu calaa qadri alxaaja labada ka u aslaxsan ee agoonta xoolahooda u fiican ha yeelo waayo walaa taqrabuu maala alyatiimi ilaa bilatii hiya axsan baa layidhi xoolihi agoontaa ugu dhowaanina ilaa ta u wanaaga badan mooyaane oo laba dariiqo labaduba hadday wanaagsan yihiin ta sii wanaagsan waa inuu sameeyo marka xoolahooda hadday u fiican tahay inuu isagoo kale mushqaayaduu qaadan lahaa uun ka qaato sidaa ugu shaqeeyo hadday saasi u fiican tahay wax kale waa inaanu taaban ee ujratulmitliga uunu ka qaato hadday u fiican tahay inaanu ujratulmitli ka qaadan laakiin kolba xaajadiisa iyo dantiisa wuxuu uga baahan yahay inuu ka cunana intaasuun ha ka cuno labada ta u roon uun ha yeelo laakiin cumuuman waxaa loo baneeyey faqiirkii dee noloshiisii wax kamid a inuu ku maareeyo maadaama iyagii uu shaqaynayo ilaa haddii kale waxay noqon intuu faraha ka qaado inuu dee meel kale waxa weeye noloshiisa ka raadsado marka maadaama iyagii uu u shaqaynayo dee baahidiisii iyaga ha ka daboolo weeyaan waxaa aayaadkan ku sugan wujuubu lishaadi calaa dafci lmaali ila alyatiim yacni waxaa la amray in xoolihii agoonta marka gacanta laga gelinayay ay qaangaadhaan kuna hanoonaan dantoodii iyo masaalixdoodii in markhaati loo sameeyo dee si aan hadhow la ysku qabsan oonay u odhan xoolaha yagii waxbaa naga maqan marag iyo markhaati waa inuu u sameeyo oo faidaa dafactum ilayhim amwaalahum faashhiduu calayhim waa si aan la ysku qabsan alla waxau ihi walaa tu'tuu ha siinina asufahaaa kuwii maangaabka ahaa ama wax magaratada ahaa ha siinina amwaalakum xoolihiinna ha siinina allatii xoolahaasoo jacala allaahu alla u yeelay lakum idinka uu idinka yeelay qiyaaman mid noloshiinu isku taagayso oo ay ku qumayso warsuquuhum ka masruufa sufahadii iyo kuwii lamidka ahaa fiihaa amwaashii ka masruufa oo dee daruuriyaadkay uga baahnaayeen ka siiya ha u diidinay waksuuhum kana ara tira oo dee hu iyo hoyba waxay uga baahan yihiin ka siiya waquuluu waxaanaad ku tidhaahdaan lahum iyaga qowlan hadal hadalkaasoo macruufan wanaagsan oo ruux xoolihiisii loo maamulayo hadal xunbaa kaaga iman kare eh adigu dee waayeel baa tee hadal wanaagsan ugu jawaabo waxaad tidhaahdaa aduun baan kuu hayaa oon kuu maamulaya wabtaluu imtixaama alyataamaa kuwii agoonta ahaa imtixaama oo jariba bal inay ehel u yihiin in loo dhiiba iyo in kale weeyaan ku imtixaama xataa idaa balaguu nikaaxa markay guurkii gaadhaan ee ay qaangaadh noqdaan fa in aanastum haddii aad ka aragtaan minhum iyaga rushdan hanoon ay ku hanoonayaan dantooda iyo masaalixdooda haddaad ka aragtaan fadfacuu u dhiiba ilayhim iyaga amwaalahum xoolahooda u dhiiba oo walaa taakuluuha amwaashoodaha cunina israafan ay musrifiina xaala atiin kuwa daaddaadinaya iyo wa bidaaran wa mubaadiriina xaala atihiin kuwa kala degdegaya an yakbaruu inay weynaadaan oo aad isleedihiin intaanay idinku soo gaadhin ka gaadhsiiya sidaa ha u cunina waman axadka kaana ahaaday haniyan mid hodan ah falyastacfif ha dhowrsoonaado afkayuu saari waman kaana ruuxa ahaaday faqiiran caydhna falya'kul ha ku cuno bilmacruufi si wanaagsan oo wanaaggeeda la yaqaano curfi ahaan iyo caada ahaanna la ysla garanayo oon xadgudub ku jirin ha ku cuno oo macnaha dee waa dantiisa iyo xaajadiisa daruuriga ah ha ka isticmaalo mar hadduu iyagii u shaqaynayo alla waxau ihi faidaa dafactum ay faidaa aradtum an tadfacuu ilaa idaadu waa darfun limaa yastaqbilu min azamaan waa waxaan weli dhicin faidaa dafactum faidaa aradtum an tadfacuu markaad doontaan inaad u dhiibtaan ilayhim iyaga amwaalahum xoolahoodii markaad doontaan inaad u dhiibtaan fa ashhiduu markhaati geliya calayhim iyaga marag iyo markhaati u sameeya wakafaa billaah alle ayaana idinku filan xasiiban ay muxaasiban xaal u yahay mid idin xisaabinaya ama xagga xisaabinta uu idin xisaabinayo allah idinku filan lilrijaali nasiibu mima taraka alwaalidaani walaqrabuuna walinnisaai nasiibu mima taraka alwaalidaani walaqrabuun alla waxa uu ihi lilrijaali raggii waxa u sugnaaday nasiibun qeyb qeybtaasoo mimaa kii kamida taraka ay ka tegeen alwaalidaani labadii waalid iyo walaqrabuuna xigtadii ay ka tegeen marka waad kuwii dhintay kuwan wax ka tegayaan oo tarikadii ah kuwa warasaduna dee waa lirijaalida iyo linisaaida oo alwaalidaani iyo walaqrabuuna labada mawdicba waa kuwii dhintay xoolaha ka tegey marka lirijaali raggii waxaa u sugnaaday nasiibun qeyb oo mimaa kii kamida taraka ay ka tageen alwaalidaani labadii waalid iyo walaqrabuuna xigtadii walinisaai haweenkiina waxa u sugnaaday nasiibun qeyb qeybtaas oo mimaa kii ataraka ay ka tageen alwaalidaani labadii waalid iyo walaqrabuuna xigtadii ay ka tageen kaasoo mimaa kii ah haddaba mimaada waxaad ka bedeshaa mimaa tarakada ilan waxay ahayd nasiibu mimaa taraka waxaa u sugnaatay qeyb ka mida waxay labada waalid iyo xigtadu ka tageen alwaalidaani walaqrabuun marka mimaada ka bedel mimaa tarakada oo waxaad tidhaahdaa nasiibka ama qeybta oo mimaa kii ah qalla yaraaday huwa maagu minhu tarikada xaggeeda ka yaraaday aw kaura ama batay huwa isagu yacni nasiibkaasoo ah waxay ka tageen kiisii yaraaday iyo kiisii batayba labadaba nasiiban mafruudan usoo qadaroo waxaad tidhaahdaa jacala allaahu jacala allah alla wuxuu ka yeelay daalika arrinkaa la soo sheegay nasiiban buu ka yeelay qayb qaybtaasoo mafruudan la faral yeelay ama la gooyey oo alfardu bimacna alqacina waa la idhaha marka ilaahay waxa uu ka yeelay nasiiban qayb qaybtaasoo mafruudan la faral yeelay oo macnaha qolo walba waxay qaadanayso ilaahaybaa u qoondeeyo cid kale uma dayn waa nasiiban mafruudan waidaa xadara alqismata haddaba qeybtii markay soo xaadiraan qeybtii yani waxa weeye miiraaska la qaybinayey hadday soo xaadiraan ulul qurbaa kuwa dhowaansha u saaxiib ah hadday soo xaadiraan goobtii iyo walyataamaa kuwii agoonta ah hadday soo xaadiraan iyo walmasaakiinu kuwa baahani farsuquuhum ka arsaaqa minhu dee xoolihii la dhexlaya wax ka siiya wa quuluu waxaanaad ku tidhaahdaan lahum iyaga qowlan hadal hadalkaasoo macruufan wanaagsan ku dhaha walyakhsha ha ka cabsadaan allaah allahu soo qadar walyakhsha allaah ilaahay ha ka baqaan aladiina kuwii low tarakuu hadday ka tagaan min khalfihim gadaashooda hadday kaga tagaan duriyatan ubad dicaafan taag daran khaafuu u baqan lahaa calayhim iyaga ubad yaryaroo taag daran kuwii hadday ka tagaan u cabsan lahaa dee ilaahay ha kaga baqaan iyaguna ubadkii kale muslimiinta weeye siday kuwoodaba ugu baqi lahaayeen falyattaqu llaaha ilaahay ha ka baqaan oo walyaquuluu ha yidhaahdaan qowlan hadal hadalkaasoo sadiidan ay sawaaban hagaagsan ina aladiina kuwa ya'kuluuna cunaya amwaalal yataamaa agoonta xoolahooda kuwa cunaya dulmaa dulmi iyo gardarro ku cunaya xadgudub ay daalimiina xalay yihiin daalimiin innamaa ya'kuluuna waxay cunayaan uun fii butuunihim caloolahooda waxay ku cunayaan naaraa calooshooda naar unbay ku cunayaan dab weeyaan waxay caloosha ku ridayaan wasayaslawna waxaanay geli doonaan saciiraa naar olol iyo holac badan ayaa ay geli doonaan haadihi alaayaat waxay ka waramayaan mowduuca ah taqriiru mabda'i tawaarusi fi lislaam mabda'a in la ysdhaxlo islaamka dhexdiisa ayay aayaadkani sugayaan oo jaahiliyadii hore ragga mooyee dumar iyo caruur midna waxba ma dhexli jirin waxaa wax dhexli jiray uun dee ragga xoogga ah laakiin dumarka dhaxalka waxba lagama siin jirin caruurtana waxba lagama siin jirin marka islaamku wuxuu sharciyeeyey dee raggii iyo dumarkii iyo caruurtii dhammaan nin walba wixii alla u qoondeeyey inuu qaato laakiin fii awali lislaam bilowgii hore islaamka miiraadka waxaa la siiyey ubadka miiraadka waxaa la siiyey awlaadda waalidka iyo xigtadana waxaa loo sharciyey in loo dardaarmo dardaaran taasi waa fii bidaayat alislaam yacni jaahiliyadii kadib islaamku awalkiisii hore dhaxalka waxaa loo qoondeeyey ubadka waalidka iyo xigtadana ha loo dardaarmaa la yidhi oo aayaddii suurat lbaqara tilmaama si ayna soo martay kutiba calaykum ida xadara axadakum اlmowt in taraka khayra liwasiyati lilwaalidayn wاlaqrabiina bilmacruufi xaqa cala lmuttaqiin yani ilaahay waxa uu idinku faral yeelay midkiin geeridu markay kusoo xaadirto hadduu xoolo ka tago dee inuu labadii waalid iyo xigtadii u dardaarmo marka bilowgaa hore miiraadkana ubadkaa iska lahaa waalidka iyo xigtada kalena wasiyada iyo dardaaranka ayay lahaayeen kadib aayaadkan suuratu nisaa ayaa wasiyadaa nasakday waxaanay aayaadkani jideeyeen aayaadkan iyo aayaadka ka dambeeya dee raggii iyo dumarkii iyo caruurtii iyo waalidkii iyo xigtadii kulligood inay nasiib ku leeyihiin dhaxalka iyo miiraadka mid walba wixii loo qoondeeyey uu ka qaadanayo ilaahay markaa waxa uu ku tilmaamay aayadda hore lirijaali nasiibu mima taraka lwaalidaani walaqrabuuna walinisaai nasiibu waa mujmal yacni raggii iyo dumarkii mid walba wixii waalidka iyo xigtadu ay ka tegeen qeyb bay ku leeyihiin marka nasiibkaasi waa mujmal oo lama caddayn aayaadka dambaa lagu caddeeyey waxay qaadanayaan oo dee masaa'ilka usuushoodii ah faahfaahintoodu dee fanni gaar oo faraa'idka la yidhahdo ayaa lagu dhigtaaye waxaa markaa aayaadkan lagu tilmaamay oo kaloo ku jira istixbaabu icطaa'i man xadara alqisma min qariibin aw yatiimin aw miskiinin aw sarfuhum bilkalimati ayiba marka meydkii uu dhinto ee maalkii lasoo dhigo meesha warasadiina lasoo dhexal joojiyo dadkii dhaxalka lahaa dadka kale u imanayeen warasada ka mid ahayn een iyagu miiraadkan waxba ku lahayn ee ama agoon ah ama yacni masaakiina ama xigto kale ah dadkaa in wax laga siiyo oo waidaa xadara alqismata ululqurbaa walyataama walmasaakiinu farsuquuhum minhu waa dadkii aan dhaxalka waxba ku lahayn goobtana yimid waxaa la amray dee ishooda in layska jeediyo wax layska siiyo culimada qaarkood waxay yidhahdeen aayaddani waa mansuukha oo dee dadka dhaxal kale mooye cid kale waxba la siin maayo laakiin sida raajixa ah ee xoogga badan waxa weeyaan inaanay mansuukho ahayne muxkama ay tahay macnaha iyo muraadkuna uu yahay dadka warasada ee wax dhexlayaa markay yihiin dad wada waayeel ah oo xilkas ah oo caruur iyo maata iyo dad yaryari aanay ku jirin waxaa yacni lagu irshaadiyo lagu hanooniyey ama lagu booriyey dee dadkaa u yimid inay ishooda iska jeediyaan markay dadkii wax dhexlayay dad wada muddo kale ay yihiin haddiise dadkan wax dhexlayaa dad yaryar oon tala lahayni ay ku jiraan dee waxba ma bixin karaan markaana waxaa yacni ku rumoobaya waquuluu lahum qawlan macruufa inay yidhaahdaan dee caruur baa nagu jirtoo waxma bixin kara eh naga raalli ahaada waayo alkalimatu ayibatu sadaqa hadalka wanaagsani waa sadaqo marka haddii mudakar la wada yahayna in wuxuun laysaga jeediyo haddii dad yaryar oon tala lahayna ay ku jiraanna hadal wanaagsan in lagu ambabixiyo waxaa kaloo aayadda ku sugan wujuubu nusxi lilmuxtadar xataa laa yajuura fi lwasiya inay tahay arrin waajib ah ruuxii geeridu kusoo xaadirtay in loogu nasteexeeyo wanaag oo nasteex loo noqdo oo waxay samayn jireen dadkii hore qofka markii geeridu kusoo xaadirto ayaa waxay ku odhan jireen war ubadkaagu xoolahaagan waxay ku samaynba garan mayside wax ku anfacaya imika bixiyo xoolahaba dardaaran oo wax adiga cidhibtaada dambe ku anfaca ku bixi markaa dee ubadkii iyo tafiirtii ayaa meel cidlaa kusoo dhici jirtay marka waxaa la amrayaa inaanay sidaa yeelin ee ay yidhaahdaan ubadkaaga iyo tafiirtaada iyo dadka ku dhaxlaya wax dheef u leh oo ay makhluuqaadka iyo baryada kaga maarmaan uga tag inay ku booriyaan ilan waa in dadkii dhaxalka lahaa wax looga tage hadduu wax dardaarmayana inta loo ogol yahay ee uludka iyo wixii ka hooseeya dee uu dardaarmo laakiin xoolihii aanu ka wada bixin oo walyaksha aladiina low tarakuu min khalfihim duriyatan dicaafan khaafuu calayhim aayaddaas ayaa laga fahmayaa dee in kuwii iyaguba ubadkooga u baqan lahaa dee ubadkii muslimiintana inay u baqdaan oo aljazaau min jinsi alcamal sida adugba aada u jeceshahay ilmahaaga in wax looga tago dee kuwa muslimiintana la jeclow oo ku booriyo ku dhiiri geli qofkan geeridu kusoo xaadirtay ubadkiisii wax naf leh oo anfaca inuu uga tago low tarakuu min khalfihim haddii la yidhaahdo walyaksha allaha allaha ka baqaan aladiina kuwii low tarakuu hadday ka tagaan min khalfihim duriyatan dicaafan khaafuu calayhim u biqi lahaa haddii maadigaa laga macneeyo waxaa la moodayaa dee ruuxii isagoo tegay oo dhintay haddana ubadkii inuu baqayo baqashaduna waxay dhacaysaa maaha bacda mowtihi waa qabla mowti hadduu dhinto dee ma baqaya isagiibaaba xabaal galay laakiin wuxuu ubadka u baqayaa markay geeridu kusoo xaadirtuu is odhanayaa tolow ubadkaagu siday noqon xaalkoodu muxuu noqon marka waxaa lagu awilayaa low tarakuu low qaarabuu an yatrukuu hadday ku dhowaadaan inay ka tagaan oo looga jeedo dee marka uu muxtadarka yahay isna geeridii kusoo xaadirto xaaladaas wuxuu ku dhow yahay inuu ubadkiisii ka taguu ka dhaqaaqo soo maaha xilligaasuu u baqaya markaa kuwa xilligaa markay ku jiraan u biqi lahaa ubadkoogu dee dadka muslimiinta ee kalena xilligaa markay ku jiraan ubadkii muslimiinta ha u baqo oo dantooda iyo nasteexooda ha ka taliya iyo maslaxadooda alla waxa uu ihi lirijaali raggii waxa u sugnaaday nasiibun qayb qaybtaasoo mimaa kii kamida taraka ay ka tegeen alwaalidaani labadii waalid iyo walaqrabuuna xigtadii ay ka tegeen marka waa kuwii dhintay kuwan wax ka tegayaan oo tarikadii ah kuwa warasaduna dee waa lirijaalida iyo linisaaida oo alwaalidaani iyo walaqrabuuna labada mowdicba waa kuwii dhintay xoolaha ka tegay marka lirijaali raggii waxa u sugnaaday nasiibun qeyb oo mimaa kii kamida taraka ay ka tegeen alwaalidaani labadii waalid iyo walaqrabuuna xigtadii walinisaai haweenkiina waxa u sugnaaday nasiibun qeyb qeybtaasoo mimaa kii a taraka ay ka tegeen alwaalidaani labadii waalid iyo walaqrabuuna xigtadii ay ka tegeen kaasoo mimaa kii ah haddaba mimaada waxaad ka bedeshaa mimaa tarakada ilaan waxay ahayd nasiibu mimaa taraka waxaa u sugnaatay qeyb ka mida waxay labada waalid iyo xigtadu ka tegeen alwaalidaani walaqrabuun marka mimaada ka bedel mimaa tarakada oo waxaad tidhaahdaa nasiibka ama qeybta oo mimaa kii ah qalla yaraaday huwa maagu minhu tarikadaa xaggeeda ka yaraaday aw kaura ama batay huwa isagu yacni nasiibkaasoo ah waxay ka tegeen kiisii yaraaday iyo kiisii batayba labadaba nasiiban mafruudan usoo qadaroo waxaad tidhaahdaa jacala allaahu jacala allah alla wuxuu ka yeelay daalika arrinkaa la soo sheegay nasiiban buu ka yeelay qayb qaybtaasoo mafruudan la faral yeelay ama la gooyey oo alfardu bimacna alqacina waa la idhaha marka ilaahay waxa uu ka yeelay nasiiban qayb qaybtaasoo mafruudan la faral yeelay oo macnaha qolo walba waxay qaadanayso ilaahay baa u qoondeeyo cid kale uma dayn waa nasiiban mafruudan waidaa xadara marka ay soo xaadiraan alqismata qaybtii ee ay goobtii qaybta yimaadaan ululqurbaa dhowaanshaha kuwii u saaxiibka ahaa iyo walyataamaa kuwii agoonta ahaa iyo walmasaakiinu kuwii masaakiinta ahaa farsuquuhum ka arsaaqa minhu dee maalkii xaggiisa wax ka siiya la qaybsanaya dhaxalka ahaa waquuluu waxaanad ku tidhaahdaan lahum iyaga waxaad ku tidhaahdaan qowlan hadal hadalkaasoo macruufan wanaagsan hadal wanaagsanna kula hadla walyaksha ha cabsadaan oo allah waxaad usoo qadartaa walyaksha ay walyaksha allah ilaahay ha ka baqaan aladiina kuwii allaha ka baqaan low tarakuu ay low qaarabuu an yatrukuu hadday ku dhowaadaan inay ka tagaan min khalfihim gadaashooda inay kaga tagaan duriyatan ubad ama tafiir dicaafan taag daran khaafuu u biqi lahaa calayhim iyaga allaha ka baqaan kuwii hadday ku dhowaadaan inay ubad taag daran ka tagaan u cabsan lahaa marka maxaa looga jeedaa dee xaalatulixtidaarka marka geeridu kusoo xaadirto kuwii ubadkooga u biqi lahaa dee iyaguna ubadka muslimiinta ilaahay ha kaga baqaan oo falyattaqu llaaha ilaahay ha ka cabsoodaan oo walyaquuluu ha yidhaahdaan qowlan hadal hadalkaasoo sadiidan hagaagsan hadal wanaagsan ay yidhaahdaan macnuhu markaa waxa uu yahay dee qofkan dhimanaya ee ay la joogaan ee ay la hadlayaan wax wanaagsan ha ugu nasteexeeyaan iyo ubadkiisi inuu xoolo uga tago laakiin yaanay ugu nasteexayn waxaba inuu ka dardaarmo oo ubadka ay cidlo kusoo dhacaan siday ubadkooga ugu danayn lahaayeen ubadka waxa weyaan muslimiinta kalena ha ugu daneeyaan alla waxa u yihi in aladiina kuwa yakuluuna cunaya amwaalayataama agoonta xoolahooda cunaya ulma ay aalimiina xaala ay yihiin kuwa daalimiin oo xadgudbay ama ulman biulmin dulmi kuwa ku cunaya xoolaha agoonta inamaa yakuluuna waxay cunayaan fii buuunihim caloolahooda ay ku cunayaan naara naar waxaa la yidhaha waa tasmiyatu shayi bimaa yauulu ilayh yacni shayga in lagu magacaabo wuxuu noqon doono imika dee naar ma cunayaane waa cunto iyo cabitaan waabay ku raaxaysanayaan laakiin waxa ay cunayaan cidhibtiisa dambe cadaab bay noqon doontaa weeyaan macnuhu akliguna maaha maqsuud lidaatihi oo cunto oo keliya ma aha laakiin waxaa looga jeedaa mutlaqu tasaruf ama cun ama cab ama xidho ama huwo ama si kale u adeegso waa mutlaqu tasaruf siday doonto ha noqotee xoolaha agoonta si kastood u isticmaashaa waa macna alakli uun isticmaalun baa looga jeedaa wasayaslowna waxaanay geli doonaan saciiraa naar olol badan oo saciiro la yidhaah bay geli doonaan alla waxa u hi yuusiikum allahu fii wlaadikum lidakari milu xadi lunhayayn fain kuna nisaءa fowqa tnatayni falahuna uluثa ma tarak halkii hore ilaahay waxa uu kusoo sheegay nasi yani nasiibka iyo qeybta si duuduub oo ijmaal ah lirijaali nasiibu mima taraka lwaalidaani wlaqrabuun walinisaai nasiibu mima taraka lwaalidaani wlaqrabuun mujmal bay ahayd marka waxyaabihii ay kala helayeen usuushoodii ugu muhiimsanayd wax ka mid ah ayaa halkan lagu tilmaamaya alla waxa u ihi markaa yuusiikum ullah ilaahay waa idiin dardaarmayaa oo fii wlaadikum fii shani awlaadikum ubadkiina arrinkooda ayuu idinku dardaarmayaa bimaa yadkuru ee jalaaluddiin asuyuudi uu soo qadaraya bimaa yadkuru waxa uu alla sheegi doonuu idinku dardaarmayaa waa waxaan soo socda lidakari milu xadi lunhayeyn waa tafsiilkii waxaa la kala dhigdhigayaa madkuurkii lagu dardaarmayey lidakari labkii waxa u sugan oo minhum awlaada ka mid ah milu xadi lunhayeyni labada dhadig dheeftoodii oo kale oo macnaha waa ku libin laabmayaa oo yacni waxa weeyaan ninkii waxa uu qaadanayaa gabadhii intay qaadanaysay libinlaabkeed oo halkay gabadhu qori ka qaadanaysa labuu ka qaadan fain kunna hadday haddaba ahaadeen haweenkii nisaa'an haween hadday ahaadeen haweenkaasoo fowqa thnatayni laba ka badan oo kunnada ayaa laga fahmay dumar inay yihiin ee nisaa'an maxaa loo raaciyey waxaa loo jeedaa nisaa'an fowqa thnatayni nisaaga waxaa lagu sifeeyey ayaa maqsuudka faa'iidada loo socdaa ay tahay oo inay laba ka badan yihiin oo nisaa'an ay yihiin haween ama dumar dumarka oo fowqa thnatayni laba ka badan markaa laba ka badnaanta weeyi halka loo socdaa falahunna waxay leeyihiin haweenkaasi labada ka badani huluthaa maa taraka meydku maalkuu ka tegay saddex meelood oo laba meelood yacni maalkii uu meydku ka tegay saddex meelood marka loo qaybiyo laba meelood ayaa ay leeyihiin waa huluthaan wa in kaanat hadday ahaatay ayilmawluudata la dhalay waaxidatan mid qura inan keliya hadduu meydkii ka tegay falahaa waxay leedahay inantii keliyahaydna annisfu xoolihii kala badh bay leedahay sow saddexdii haweenka ahaa iyo wixii ka badnaa saddex meeloodow laba meelood may qaadan keligeed hadday dhaxalkii usoo joogsatana kala barh bay qaadani oo inan keliya uu ka tegay weli abaweyhi meydka damiirka u celi ama qofkii halaagsamee dhintay weli abaweyhi labadiisii waalidna waxaa u sugnaaday meydka macnaha waa aabbihii iyo hooyadii abaweyn waa min baabi takliib baa la yidhaahdaa oo dee aabbihii iyo hooyadii ayaa jaanibkii aabbaha inta la qaalib yeeloo la xoog badiyey ayaa waxaa lagu taniyey abaweyn sida ashamsu walqamarba alqamarayn abubakar iyo cumarba alcumarayn waa baabu taqliib baa la ydhaha labada shay in dhinac laysku raaciyo jaanib la haalib yeelo waliabaweyhi maydka labadiisii waalid waa aabbihii iyo hooyadiiy waxa usugnaaday likulli waaxidin mid walba waxa usugnaado minhumaa labadooda kamida assudusu xoolihii uu meydku ka tegay lix meeloodow meel baa u sugan lix qori marka loo qaybiyo meel bay leeyihiin oo liabaweyhi baa la yidhi likulli waaxidin maxaa loo soo celiyey waxaa loo soo celiyey haddii la odhan lahaa weliabaweyhi sudusu waxaa la moodi lahaa suduska inay wadaagayaan oo uu ka dhexeeyo labadooda laakiin waxay soo kordhisay faa-iido likulli waaxidin minhumaa mid walba gaarkiisa inuu sudus u leeyihi waa faa-iidada bedelka ilan likulli liabaweyhi baa laga bedelay oo weli abaweyhi waxa u sugan labadiisii waalid ka bedel likulli waaxidin mid walba waxa u sugan oo minhumaa abaweynkii ka mid a assudusu lix meeloodow meel baa u sugan mimaa kii xaal uu ka mid yahay sudusku taraka uu ka tegay meydku yani meydku wixii uu ka tegay xaal uu sudusku ka mid yahay waa in kaana hadduu ahaaday lahu meydkii waladun walad hadduu u ahaaday oo waa haddii uu ka tegay farculwaari farac yani dhaxlaya ilmo dhaxlaya hadduu ka tegay waxaa isku mid ah weladku ama ha noqdo waladu sulbi kii uu dhalay ama ha noqdo waladulwalad waladkiisu ku sii dhalay waladulbinti un baan soo gelayn inatukay sii dhashay laakiin waxaa halkan soo gelaya waladu sulbigu isagu dhalay iyo waladulwaladkiisii inakiisu kuusii dhalay marka macnaha meydkii hadduu walad ka tegay ama waladulwalad ka tegay oo waa farac dhaxlaya eh dee labadii waalid sudus ayay qaadan fa in lam yakun lahu meydkii haddaanu usugnaanin waladun walad ilma haddaanu usugnaan oo wax faracoo dhaxlaya aanu ka tegin walad iyo waladulwalad midna oo wawarisahu ay dhaxlayaan markaa meydkii abawaahu labadiisii waalid ee aabbihii iyo hooyadiina faliummih hooyadii waxa u sugan kaa dhintay hooyadii waxay helaysaa athuluthu xoolihii saddex meeloodow meel ayaa ay helaysaa fa in kaana lahu ikhwatun haddii waxa weeyaan meydkii uu u sugnaaday walaalo mutacadid oo fara badan waxaa shardi u ah ikhwada laba iyo wixii kasii badan oo midku hooyada ma xijaabi karo laakiin walaaluhu markay tacadudaan bay xijaabayaan haddaba fa in kaana lahu ikhwatun meydkii hadday walaalo u sugnaadeen waa laba iyo wax ka badan eh faliummih hooyadii waxaa u sugnaaday assudusu xoolihii lix meeloodow meel oo xajbu nuqsaan wax la yidhaahbaa ku dhacay oo hooyadu ulukii ayay ka nuqsaamiyeen oo sudus bay usoo rareen walaalahan tacaduday min bacdi wasiyatin yuusii biha aw daynin waxaad usoo qadartaa min bacdi wasiyatin ay yastaxiquuna dalik madkuurkaa lasoo sheegay waxay warasadu mutaysanayaan oy qaadanayaan min bacdi wasiya ay min bacdi tanfiidi wasiyatin dardaaran fulintiisa la fuliyo dabadeed ayay mutaysanayaan dardaarankaasoo yuusii ay awsaa uu ku dardaarmay bihaa wasiyada meydkii uu ku dardaarmay aw daynin aw min bacdi qadaa'i daynin ama dayn laga gudo meydka dabadeed ayaa ay mudanayaan waxaa lagu qayday inay faraa-idaa qaataan waxa weeyaan dadkii warasada ahaa waxaa lagu qaydo shardi looga dhigay wasiyada iyo deynta marka la fuliyo allah waxau ihi aabaa'ukum aabbayaashiin iyo wa abnaa'ukum inamadiina laa tadruuna garan maysaan ayuhum kooda aqrabu ugu dhow lakum idinka nafcan xagga waxtarka aabbayaashiin iyo inamadiina ka idin waxtar badan dee garan maysaan maxay idin markaa ugu kala eexan nin walba ilaahay wuxuu u qoondeeye siiya allah waxau ihi fariidata min allah ay farad allahu dalik arrinkaa ilaahay waa faral yeelay fariidatan faral yeelid oo min allah alle xaggiisa ka ahaatay macnaha arrintaa faraa-ida qaybinteeda allaa qaybiyey oo gooyey oo waajibiyey cid kale oo bedeli kartaana ma jirto wiy ina allaha alla kaana waxa uu ahaada yahayna caliimaa kii cilmi badan xakiiman ee falsuuban ee aan khaldamin aayaddan haddaynu akrinay aayadda kasii dambaysa iyo aayadda suuradda nisaa ugu dambaysay yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaala saddexdaa aayadood ayaa qur-aanka si cad loogu caddeeyey waxa weeyaan faraa-ida ay dadkii mudanayaan iyo qolo walba waxay qaadanayso wixii ka dhimanna dee sunnadaa caddaysay faraa-idkuna sidaynu horeba u tilmaanay dee waa fanni iskii u madax bannaan oo sidiisa loo daraaseeyo laakiin aayaadkani waxay tilmaamayaan waa usuushii masaa-isha oo dee waa asaasaadkii wax lagu duldhisayey lagu dulbinaynayey wixii faahfaahinteedaana dee fannigeeda faraa-idka ayaad ugu tegaysaa oo aad ku daraasaynaysaa ama aad ku dhiganaysaa laakiin hadda waxa weeyaanuun masaa'il guud oo caam ah ayaa aayaadkani ay kuusii sawirayaan sideedabana dee meydkii markuu dhinto ee maalkii ama tarikadii uu ka tegay meesha lasoo dhigo dadku ama faral unbay wax ku qaataan ama casabo faradka waxaa la yidhaahdaa waxa shareicadu ay qoondaysay ay iyadu xadiday caddaysay sida huludka humunka rubuca nisfiga huluthaanka yacni kuwaa waxaa la yidhaha waa alfaraa'id almuqadara waa qeyb go-an oo la qoondeeyo oon lagana badin karin lagana yareyn karin casabaduna waxa weeye dadka faraa-idaa xaqa ku lihi markay qaataan wixii soo hadha ayaa xigtada ugu xigta meydku ay casaba ahaan ku qaataan ama ha yaraado ama ha badnaado oo rasuulku sala allahu alayhi wasalam kamaa fi lbukhaari min xadiid ibni cabaas waa kii lahaa alxiqu lfaraaida biahliha famaa baqiya faliwlaa rajulin dakar faraa-ida waxaad haleeshiisaan ehelkii lahaa ee mutaystay oo nin walba wuxuu lahaa siiya wixii ka soo hadha faraa-ida cidda ugu dhow ee lab ah ayaa xaq u leh faliwlaa rajulin dakar haadihi alaayaat waxaa loo sheego culimmadu u tilmaantay sababu nusuul waxaa ku ansaxay xadiidka jaabir bni cabdillaah inuu yidhi maridtu fajaa'ani nabiyu sala allahu alayhi wasalama yacuudunii waxa uu yihi waan xanuunsaday haddaan jaabir ahay dabeed nebigaa ii yimid isagoo isoo booqanaya rasuulku waxa uu ii yimid anoo miyir doorsoon oon waxba kala garanayn fatawada'a annabiyu sala allahu calayhi wasalama fasaba calaya waduu'ahu dabeed nebigu intuu weyse qaatay ayuu biyuhu ku weysaystay dusha igaga shubay buu yidhi markaasaan soo miyirsaday faqultu yaa rasuula allah laa yarisunii ilaa kalaalah bmacnaa laysa lii waalidu walaa walad fakayfa asnacu bimaali fanaزlat hadihi اlaaya wuxuu uhi rasuulkii allow yacni waxa weeyaan xaalkayga waad arkaysaa imana dhaxlayo ilaa kalaala kalaaladu waa cidda aan asal iyo farac midna u ahayn meydka markuu dhinto ee ku xeersanay dee walaaladii iyo wixii la midka ahaa laakiin kalaaladu waxa weeyaan marka aanu lahayn laa aslan waarian walaa farcan waarian asal uu ka soo jeedo oo waalid dhexlayaa ma jiro farac waxa weeyaan isaga ka tafiirmay oo uu dhalay oo dhexlayaana ma jiro dadkaa qaraabadaa ku xeersan ee ku wareegsan mooyaane markaa wuxu uhi maxaan sameeyaa aayaadkana markaas soo degay sabab kale oo imaamu tirmidi iyo xaakim iyo abu daawuud ba ay soo saareen oo jaabir laftiisu uu warinayo xadiid xasan ah waxa uu uhi jaa ila nabiyu sala allahu alayhi wasalama imra'atu sacd ibnu rubayic waxaa nabiga u timid haweenaydii sacd ibnu rubayic waxay tihi rasuulkii allow sacd ibnu rubayic maalintii uxud ayaa isagoo kula socda la dilay oo halkaasuu ku shahiiday wa taraka bintaan laba hablood baanu waxdada ka tegay xoolihiina adeerkood baa dareersadoo qaatay lana guursan maayo xoolo la-aan hablahaas nebigu waxau ihi markaa yaqdi illaah ilaahay baa arrinkaa xukumi dabeed waxaa soo degtay yuusiikum allahu fii wlaadikum lidakari milu xadi lunhayayn ila aakhiri alaayaat fadaca nabiyu sala allahu alayhi wasalam camahun hablaha adeerkood ayaa rasuulkii u yeedhay wa qaala lah waxa uu ku yidhi acti bnatay sacdin athuluthayn wa acطi ummahuma humun wamaa baqiya fahuwa lak wuxuu ihi waryaahe xoolaha saddex meeloodow laba meelood hablaha sii saddex meeloodoo laba meelood labadaa hablood ee sacad ka tegay sii humunna waxaad siisaa hooyadood sideed meelood marka loo qaybiyo meel ahaan ilaa haweenaydu haddii farac waariti uu jiro humun bay qaadanaysaa haddii kalena rubuc marka wa acti ummahuma humun wixii kuu soo hadhana aduu casab ahaan ku qaado laakiin dadka ahlu faradka ah uluaynna labada hablood sii hooyadana humun sii marka labadaas sababoodba waa la sheegay waanay ku ansaxeen haddaba aayaddan waxaa ku sugan arrimo dhowr ah kow tawalla allaahu binafsihi qismata tarika falaa yaxilu liaxadin tagyiruh ilaahay isaga naftiisa ayaa tawaliye oo isagaa qaybiye dhaxalka oo qolo walba waxay qaadanayso qoondeeyey uma bannaano ruuxna inuu dooriyo maanta dee wadamada qaarkood islaam u nisbo sheeganaya lidakari milu xadil unsayeyni bay yidhahdeen maba jirtaba oo waxa weeyaan waa waa isku mid rag iyo dumarki dee waa kufri laga gaaloobayo kitaabkii alle iyo waxa weeyaan nusuustii shareecada marka qeybtan tarikada iyo miiraadka ilaahay baa qaybiyey cid doorin kartaa ma jirto oo yuusikum llahu fi wlaadikum lidakari milu xadi lunhayeyn waxaa kaloo nugtada ku jirta ay tahay yuusiikum allah ee culimadu ka soo saaraan ana allaha arxamu bilwaladi min waalidih in ilaahay ilmaha uga naxariis badan yahay waalidkii dhalay waayo isagaa u dardaarmayo le ubadka ilaaliya marka ilaahay yacni waalidkii ubadka dhalay waxaa uga naxariis badan allihii abuuray oo la yuusiikum allahu fii awlaadikum waxaa kaloo aayaadkan ku sugan alihnaani yuctabaraani jamca waxaa laga fahmayaa labadu inay jamac yihiin naxwada waxaynu ku naqaanay labada musaneh laakiin dhaxalka laba marka la joogo waa jamac baa loo ictibaarinaya oo fa in kaana lahu ikhwatun waa laba iyo wixii ka badan midku hooyada ma xijaabi karo laakiin walaalo tacaduday marka la leeyahay waa inayni fasaacidan laba iyo wixii ka badan marka jamac baa loo ictibaarinaya labada walad lwalad xukmuhu xukmu lwaladi nafsi fi lxajb aayaadkan waladulwaladku wuxuu la xukum yahay xagga xijaabidda uu xijaabayo waladu sulbiga oo in kaana lahu walad ama waladulwalad ha noqdo inaku inakuu sii dhalay ama inakii sulbiga ha noqday waa xijaabaya waa isaga mid waladulbinti un baan soo gelay aabbuhu waa casabo oo waxa suurowda inuu faralkii loo qoondeeyana qaato baaqigana casab ahaan ku qaato labadaba israacsado ayaa suurowda aayaadka markaa haddaynu usoo noqono aayaddan lidakari milu xadil unsayeyni halkaa waxaa laga qaadanayaa markay kulmaan alabnaa walbanaat inamadii iyo hablihii meydka u dhalay markay kulmaan waxay ku qaybsanayaan dee lidakari milu xadi lunsayeyn oo ninku gabadhii wuu ku libin laabmaya oo halkay qori ka qaadanaysa labuu ka qaadanaya wahaakadaa hadday kulmaan alikhwa alashiqaa ama alikhwa liab walaalihii ashiqada ahaa iyo isku hooye isku aabada ahaa ama isku aabada ahaana iyaguna markay kulmaan ee ay u kulmaan lab iyo dhadig waxay ku qaybsanayaan lidakari milu xadi lunhayeyn waxaa laga soo istinoodaa u masaladaa ka duwan unoon lidakari milu xadil untayeyni ku qaybsan alikhwa lium oo inoo iman doona oo iyagu yataqaasamuuna bisawiya waa masalo iyaga u gaara oo inoo iman doonta laakiin si guud ikhwadii ashiqada ahaa iyo alikhwa liab iyo alabnaau walbanaat markay lab iyo dhadig u kulmaan waxaa qaacido u ah lidakari milu xadi lunhayeyn arrintaana xikmad xeel dheer baa ku jirta gaalada iyo dadka u sacabatumaa waa kuwa yidhaa muxuu ninku ugu libin laabmaya laakiin cadaaladdaa sidaa ku jirta waayo ninku isaga ayaa meher ka bixinaya isagaa masruufaya isagaa reerka nafaqaynaya isagaa shaqada u baxaya isagaa jihaadaya cadligu wuxuu ku jiraa kii xilka dheeraadkii uu saaraa inuu badsado ila isagaa xoolihii laga rabaa oo suurtagal maaha in gabadhii la yidhaahdo adigu waxba ma bixinaysid haddana waad la siman tahay dee xaggii xoolaha maxaa ninka loogu badiyey dee xilka saaran baa culus meherka yaa laga rabaa masruufka yaa laga rabaa nafaqada yaa laga rabaa daryeelka dadka iyo reerka yaa laga rabaa dee waa ninka sidaasuu u badsadee iskama u badsan marka xikmad ilaahay baa ku jirta laakiin gaalo iyo dee inta u sacabatumaysa may fahmin oo dee acma allahu basiiratahum indhaha qalbiga ayaa ilaahay tirayoo qalbigaa madoobaadon noolay fain kuna nisaaa fowqa tnatayni falahuna uluaa maa tarak haweenkii haddii ay noqdaan saddex iyo wax kasii badan fowqa thnatayni dee waxay yeelanayaan huluhaan oo xoolihii saddex meeloodow laba meelood ayay qaadanayaan wa kadalika thintaan labadii habloodna waa la mid imika waxaa la caddeeyey fain kuna nisaaa fowqa thnatayni laba ka badan oo saddex iyo wixii kasii badan labadiina waa la mid oo waxaa laga qaatay labaduna inay huluhaan qaadanayaan binasi waalqiyaas nas waa laga qaatay oo dee xadiidkii imika aynu akhriyayna xadiidu jaabir waxa weeyaan sacd ibnu rubayic labadii habloodee uu ka tegay adeerkood muxuu ku yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam acti bnatay sacdin athuluhayn wa acti ummahuma humun wamaa baqiya fahuwa lak marka labadaa hablood huluhaan ayaa nebigu amray in la siiyo saddex meelood oo laba meelood marka way ku caddahay sida saddexdu ay u qaadanayaan huluhaan labadiina inay u qaadanayaan sidoo kale qiyaaska marka la eegana way qaadanayaan huluhaanka iyagoo laba ahoo ukhtaankii meydkii labada hablood ee walaalaha ka tegey waxay qaadanayaan huluhaan oo naska aayadday ku caddahay aayadda suurat nisa fain kaanat thnatayni falahuma huluhaani mima tarak marka meydka labadii hablood ee la walaalka ahaa huluhaan hadday tarakadiisii ka qaateen labaduu dhalaa uga awleysan inay huluhaan qaataan ilan labada la walaalka ah soo ugama dhawo labadu isagu dhalay ukhtaankii hadday huluhayn qaateen bintaynkiibaa uga awleysanoo taasina waa min baab lqiyaas wain kaanat waaxidatan falaha nisfu inan keliya xooli hadday usoo hadho dee kalabadh bay qaadanaysa inan keliya hadduu soo hadhana isagu wada dareersanaya waxbaba ka tegi maayo xaaza almaala kullah laakiin inantu iyadu nisfi bay qaadanaysa waliabawayhi likulli waaxidin minhuma sudusu mima taraka in kaana lahu walad meydkii hadduu farac waaria ka tegay oo walad ama waladulwalad waxa hooyadiiyo aabbihii waxay kala helayaan mid waliba sudus fain lam yakun lahu waladun wawarihahu abawaahu faliummihi hulu haddiise walad aanu ka tegin wax farac oo dhaxlaya laba waalidun uu ka tegey hooyadii hulu bay leedahay aabbihii lama sheegine waxa hadhayba casabuu ku qaadanaya walilabi lbaaqi waayo hooyadii unbaa faralkeedii la sheego faliummihi hulu ilan farac iyo walaalo tacaduday midna ma joogo marka hooyadii hadday ulu qaadatay inta soo hadhay aabbihiibaa casabo ku wada qaadanaya o dareersanaya marka lama xusine dee faral maaha casabuu ku wada qaatay wixii hadhayba fain kaana lahu ikhwatun faliummihi sudus haddii meydkii walaalo tacaduday uu ka tegay waa jamac laba iyo wax ka badan hooyadii sudus bay qaadanaysaa halkan waxaa la yidhaha waa xajbu xajbu nuqsaan waxaa ku jira faraaidka baabulxajbi oo xajbu nuqsaan iyo xajbu xirmaan xajbu xirmaanku qofka waa inuu xoolihiiba ka qado waxba aanu helin waa xirmaan xajbu nuqsaanna waa inuu kasoo daadego min awfari xadayhi labada dheefee uu qaadan lahaa tii weynayd inuu kasoo daadego wax yar uu qaato ayaa la yidhaha waa xajbu nuqsaan marka hooyada marka walaalo tacaduday ay meeshii joogaan ulukiibay kasoo rarayaanoo sudus bay usoo rarayaan laakiin walaalahani waa la yaabo waxay culimmadu yidhaahdeen wa fi lxajbi amrun cajabun likownihim xajabuu wa xujibuu xajbiga arrin la yaab badan baa ku jiro oo walaalahani hooyadiibay xijaabeenoo uludkiibay seejiyeen iyagiina aabbihiibaa xijaabo way qadeenoo waxba may qaadan oo hooyadii markay suduskii qaadatay aabbihii unbaa intii kala dareersaday walaalihi halkaasay ka baxeen marka walaalihii maxay soo kordhiyeenun hooyadoodunbay ulukii ka rideen marka wa fi lmri cajabun likownihim xajabuu wa xujibuu waa dee wax lala yaabo yacni hooyadoodna way xijaabeen iyagana aabbahood baa xijaabay waxba ma helin wadaadadii horena waxay ku qaacidayn jireen hooyadu markay uludka ku dhaxlayso hooyo wiil weyday oo wiil wiilkii weyday oo walaalo tacadudo weyday ulu la weecatay saasay odhan jireen macnaha dee qaacidada ay hooyadu uludka ku dhaxlayso unbay intaa kusoo koobeenoo waa marka la waayo walad waladulwaladna la waayo walaal walaalo tacadudana la waayo ayay uludka dhaxlaysa laakiin haddii walaalo tacaduday ama walad la helo uludkii dhaxli mayse sudus bay usoo dhaadhacaysa marka guud ahaan kolley waxa weeyaan faniga dee faahfaahintiisa halkiisaa ugu tegi doontaan laakiin guud ahaan aayaddan intay tilmaantay inahaasa ugu muhiimsan waana min bacdi wasiyati yuusii biha aw daynin aabaaukum waabnaaukum laa tadruuna ayuhum aqrabu lakum nafca halkan waxaa lagu qayday dhaxalkaa ay qaadanayaan in wasiyadiina laga bixiyo dayntiina laga bixiyo wasiyada iyo daynta dayntaa horeysa laakiin wasiyada waxaa loo hormariyey si muhiimadeeda loo ogaado oon loo dayicin laakiin mar alla marka maalkii la keeno tallaabada ugu horeysee la qaadayo ee ra-sulmaalka marka meydkii laga tajhiisiye laga diyaargareeyo xoolaha laga maydho laga kafmo laga diyaargareeyo laga aaso hawshiisu ay dhammaato inta aan xoolaha la qaybin tallaabada koobaad meydka maxaa dayn lagu lahaa kulli hadday wada koobsanaysoon shilin ka soo hadhayn waajibka horta daynta waa in laga bixiyo dayntaa marka la bixiyo ayaa dardaarankii loo imanayaa dardaarankana waxaa shardi u ah an yakuuna min athulu famaa duunah wa an yakuuna ligayri waarisi inuu yahay thulu iyo wixii ka hooseeya iyo cidda loo dardaarmay inaanay warasadan ka mid ahayn ilan ruuxii halkan isagoo dhaxalkii ka soo galay halkanna dardaaran baan kaga jiraa odhan maayo oo ma banaana waayo nabigu sal allahu alayhi wasalam waxa uu yihi in allaha acطaa kula dii xaqin xaqah ilaahay mid waloo xaqle xaqiisii waa siiyey falaa wasiyata liwaariin mid wax dhaxlayaa wasiya uma sugnaanin dardaaranku waa ciddaan miiraadka u ku jirin ayaa wasiyada leh marka kow horta wixii uu dardaarmay ulu iyo wax ka hooseeya waa inuu yahay waxaa u daliila xadiidkii sacd bn abi waqaas oo rasuulka ayaa u yimid isagoo fii maradi lmowt ku jira markaa wuxuu uhi yaa rasuul allah waad i arkaysaa inan mooye cid kale oo dhexlaysaana ma jirto ma dardaarmaa waxa weeyaan biuluay maali xoolahayga laba saddex meeloodow laba meelood ma dardaarmaa oo saddex markaan u qaybiyo laba ma dardaarmaa qaala laa nabigu wuxuu ihi may qaala fa sharu wuxuu ihi kala badhow badh ma dardaarmaa qaala laa waxa yihi nabigu maya qaala fa ulu wuxuu ihi haddaba saddex meeloodow meel ma dardaarmaa qaala fauluu wauluu kaiir wuxuu yihi haa saddex meeloodow meel dardaaran weliba saddex meeloodow meeshaasi ayaaba ku badan laakiin dardaaran waa la ogolyihi rasuulku sal allahu alayh wasalam wuxuu ku yihi inaka an tadara warasataka aghniyaa khayru min an tadarahum caalatan yatakafafuuna annaas wuxuu yihi kuwa ku dhaxlaya sacadow inaad ka tagto iyagoo hodan ah oo xoolo leh ayaa ka khayr badan inaad ka tagto iyagoo caydh oo dadka gacmaha hoos dhiganaya markaa sidaasaan loo ogolayn ulu wax ka badan in la dardaarmo sidoo kale aan loo ogolayn cid dhaxalkii ku jirta in loo dardaarmo marka marka la dardaarankii laga fuliyo dayntiina laga bixiyo ayaa qismadii tarikada wixii la qaybinayo la gelaya ilaahay waxa uu tilmaamay fariidatan min allah arrintaasi faral isagu uu qoondeeyey inay too cid kale aanay qaybin in allaha kaana caliima xakiima alla waxa uhi yuusiikum ullah ilaahay waxa uu idin dardaarmayaa fii wlaadikum ay fii shani wlaadikum ubadkiina arrinkooda ayuu idinku dardaarmayaa alle bimaa yadkuru waxa uu sheegi doonuu alle idinku dardaarmayaa liakari labkii waxa u sugan oo uu qaadanayaa mithlu xadi lunhayayni labada dhadig dheeftoodii oo kale oo macnaha waa ku libin laabmaya fa in kunna hadday ahaadeen haddaba nisaan haweenkii hadday ahaadeen dumar dumarkaasoo fawqa thnatayni laba ka badan fawqa culimmadu waxay isugu khilaafeen fawqadani masile iyo tawkiidba oo waxaa loo jeedaa un fa in kunna nisaaan ithnatayni hadday laba noqdaan mise fawqadani waa maqsuud lidaatiha oo macno mustaqila oo madax bannaan ayay leedaho sile iyo tawkiid ma aha oo waxaa loo jeedaa haween laba ka badan labada qowlba waa la yidhi laakiin waxaa xoog badan fawqadu sile iyo tawkiid looma keenina macno mustaqil oo madax bannaan ayay meesha ugu jirtaa oo waxa ay tahay in loo jeedo haween laba ka badan faa'iidada ay keentayna waxa weeyi in la caddeeyo sida labaduba ay huluhaan u qaadanayaan ayaa hadday tiradu badatana wax faradoo usoo kordhaya aanu jirina huluthaanki un ay u qaadanayaan ama saddex ha noqdaan ama ha ka bataan oo faa'iidada fawqa thnatayni labadii siday huluhaan u qaadanayeen unbaa ka badanna ay u qaadanayaan oo tirada badani xoolo usoo kordhin mayso macnaha ay soo kordhisa fawqad waa intaa alla waxau ihi fain kunna nisaaan hadday ahaadeen haween haweenkaasoo fawqa thnatayni laba ka badan saddex iyo wixii kasii badan falahunna waxay leeyihiin thuluthaa maa shay saddex meeloodow labadiisa meelood kaasoo taraka ay tarakahu lmayit meydkii uu ka tegey macnaha meydku maalkuu ka tegay saddex meeloodow laba meelood ayaa ay helayaan wain kaanad hadday ahaatay almawluudati la dhalayna waaxidatan mid keliya hadday ahaatay oo inan keliya ay dhaxalkii u taagan tahay falahaa waxay leedahay inatii annisfu kala barh bay xoolihii leedahay hadduu inan yahayna wuu wada qaadanayaa waliabawayhi labadiisii waalidna waxa u sugan aabbihii iyo hooyadii likulli waaxidin mid kasta oo minhumaa ka bedel liabawayhida likulli waaxidin mid kasta waxaa u suganoo minhumaa labadii waalid ka mida aabbihii iyo hooyadii ahudusu lix meeloodow meelbaa u sugan mimaa taraka mimaa taraka xaal uu ka mid yahay suduskaasi wixii meydku uu ka tegay waa in kaana hadduu ahaaday lahu meydkii waladun ilmo hadduu ahaaday oo waladkana waa facalun oo bimacnaa mafcuulo waa bimacna almawluud kii la dhalay oo lab iyo dhadigba waa ku dhacaya walad marka la leeyahay waa dakar waa unha wa in kaana lahu walad meydkii hadduu ilmo dhalay oo ilmo u sugnaaday waalidkii waxay qaadanayaan sudus fain lam yakun haddaanu aanin lahu meydkii waladun ilmo ilmo haddaanu u sugnaan oo ilmo dhaxlayaa aanu jirin oo wa warihahu meydkiina ay dhaxlayaan abawaahu labadiisii waalid iyo aabbihii iyo hooyadii faliummihi hooyadii waxaa u sugnaaday athuluthu xoolihii saddex meeloodow meel ayay hooyadii qaadanaysaa dee baaqigiina aabbaha qaadanaya lama sheegin oo casabo ku wada qaadanaya fa in kaana lahu haddii meydkii uu u sugnaaday ikhwatun walaalo shardi waxaa jamac inay yihiin hadduu mid keliya yahay hooyada ma xijaabi karo uludkeedii bay iska taagnaanaysaa laakiin laba iyo wixii ka badan waa walaalo tacadudaye ayaa hooyada uludka intay ka xijaabaan suduska hoos ugu soo ridaya iyaguna waxba qaadan maayaan hooyadoodunbay seejiyeen uludka fain kaana lahu ikhwatun haddii meydkii uu u sugnaaday walaalo tacadudo laba iyo wixii ka badan ah faliummihi sudusu hooyadii waxaa u sugnaaday lix meeloodow meel xoolihii intii kalena odaygaa dareersanaya oo qaadanaya waxaad tidhaahdaa yastaxiquuna dalik usoo qadar yacni miiraadkaa iyo dhaxalkaa waxay mutaysanayaan min bacdi wasiyatin ay min bacdi tanfiidi wasiyatin dardaaran fulintii la fuliyey dabadeed ayay mudanayaan dardaarankaasoo yuusii ay awsaa waa mudaaric bimacna almaadi ilain hadda ma dardaarmayo horuu dardaarmay wasiyadaasoo yuusi ay awsaa uu dardaarmay bihaa wasiyada aw daynin aw min bacdi qadaa'i daynin ama dayn laga guday oo laga bixiyey dabadeed ayay mudanayaan aabbaa'ukum aabbayaashiin iyo wa abnaa'ukum inamadiina laa tadruuna garan maysaan ayuhum kooda aqrabu idinku dhowaansho badan lakum idinka nafcan xagga waxtarka dee markaa maxay idingu kala eexan mid idin anfici war uma haysaane cadaalad u fala oo nin walba wixii loo qoondeeyey ha qaato siiya fariidatan min allah ay farad allaahu ilaahay waa faral yeelay daalika arrinkaasi fariidatan faral yeelid oo min allah ilaahay xaggiisa ka ahaatay ina allaha alle kaana waxa uu ahaaday caliimaa kii cilmi badan xakiiman ee falsuuban ee xukm iyo xikmadba leh wallahu aclam